أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon dagaalka u dhexeeya iiraan yuhuudda iyo maraykanka ayaa socdaa maalintii afraad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan noocyada kala duwan ee hubka sarkaal sare oo murtadiinta ka tirsan ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee muqdisho howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa la daala dhacaya dhaqaale la'aan baahsan wasiir ka tirsan kooxda eridada soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyey maamulka shaardirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka qurdube ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin talaadaha taariikhdii jiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa socda maalintii afraad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culus haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaaladaasi waxaa warbixintan ka diyaariyey cali aadan cabdulaahi caliyare maalinkii afraad oo xiriir ah ayay gashay colaadda ka socota mandiqada bariga dhexe ee u dhexaysa maraykanka iyo xulufadiisa oo dhinac ah iyo dowladda iiraan iyadoo duqeymo culus ay ka socdaan caasimadaha dowladaha dhaca gobolka iyadoo lasoo sheegayo hoosudhac dhaqaale oo soo wajahay dowladaha reer galbeedka xukuumadda teheraan ayaa duqaysay xalay ilaa maanta caasimado ay ka mid yihiin abudabay rayaad iyo manaama iyadoo sidoo kale la weeraray safaaradda maraykanka ee magaalada rayaad wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa saaka amar ku bixisay in shaqaalaha aan deg dega ahayn laga saaro baxreyn urdun iyo ciraaq kadib weerarka lagu qaaday safaaradda maraykanka ee rayaad iyadoo sidoo kale maraykanku uu albaabada isugu dhuftay safaaraddiisii kuweyt dhanka deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haysato waxaa weli ku hoobanaya boqolaal sawaariikh ah iyadoo duhornimadii maanta uu gentaal ku dhacay bartamaha magaalada jaliil lana soo werinayo khasaare dhankooda diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka iyo kuwa yuhuudda ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee iiraan magaalada caasimadda ah ee teheraan ayaa xalay ilaa maanta laga maqlay jugta qaraxyo xoogan warbaahinta c n n ee maraykanka laga leeyahay ayaa warisay in maraykanku wajahayo hoosu dhac weyn oo ku yimid keedka gantaaladiisa kadib korarka dagaalka lala galay iiraan iyadoo washington ay dhanka kalena muwaadiniinteeda ku boorisay inay deg deg uga baxaan dalalka ku yaala galbeedka aasiya waad mahadsantahay caliyare sarkaal sare oo ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho qaraxay mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ayaa lala eegtay gaari uu watay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka kooxda aridada qarax ayaa lala eegtay murtado cumar higan oo ah taliyaha nisa ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaana murtadkana soo gaaray dhaawac culus oo garaab ah dhanka kale shabeellada dhexe qarax goordhow mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada mahadaay waxaa lala eegtay ciidamo burundeys ah oo lugeynayay iyadoo uu ku dhintay hal askari oo burundeys ah dhinaca kale shabeellada hoose mujaahidiintu waxay howlgala qaraxa ka fuliyeen gudaha deegaanka mubaarak kaas oo lala eegtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka kufaarta hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu kaga baktiyayo goobtaasi gaar ahaan askari yugandhes ah dhaawacna waa askari kale oo isla yuganda ah dhanka murtadiinta waxaa ku dhaawacmay saddex askari halka gaari uu saarnaa qori shilkaahna goobta uu ku gubtay howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa la daala dhacaya dhaqaale la'aan baahsan oo soo wajahday sida uu warbixintan oo ku hayo walaalka yaasir maxmed shir dhowaan ay yeesheen waxa lagu yeero golaha amniga ee ururka gaalada midooda afrika ayaa bannaanka keenay caqabadaha dhaqaale ee isbiirsaday ee ururkaasi wajahayo taas oo wiiqi karta ayaa la yidhi howlgalladii qaaradda ee midooda afrika wargeyska itoobiyaanka ah ee reporter ayaa warbixin uu ka diyaariyey arrintan waxay si cad u tilmaamtay in maalgelin la'aanta daba dheeraatay ee ku habsatay midooda afrika ay tahay dhibaatada ugu weyn ee xagaldaaca kuwa howlgalka soomaaliya ee isbahaysiga ee yusom howlgalkan ayay warbixintu xustay in ku dhowaad laba sano uu la daalaadhacayo dhaqaale la-aan baahsan kadib markii uu waayey miisaanadii uu filayey inuu helo sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo labaatan isagoo weliba horay ugu jiray deyn dhan sagaashan iyo lix milyan oo dollar sawirka maalgelintu wuu sii xumaaday ee yusom waxay gashay laba kun lix iyo labaatan iyadoo ku jirta xaalad maaliyadeed oo aada ugu nugul culaysna uu ku hayo deymaha harsan iyo in ka badan hal sano oo aan la bixin gunnooyinkii askarta ayuu sheegay wargeeska the reporter warbixintani waxay ka shanqarisay in maalgelin la-aantani ay abuuri doonto hubanti la-aan iyo fashil ku yimaada howlgalka ee yusom xilli dhanka kalena ay isfidin ballaaran wadaan mujaahidiinta xarakada al-shabaab mahadsanid yaasir wasiir ka tirsan kooxda aridada soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyey maamulka shaaradirirka isku magacaabay koonfur galbeed cabduqani maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan xiisido u dhexeeya murtadiinta ayaa weli ka taagan degmada buurha kabaha ee gobolka baahi koonfurta soomaaliya maamulka shahadalla dirirka koonfur galbeed ayaa sheegay in maleeshiyaad mucaaradaha ay isku abaabulayaan gudaha degmada buurha kabaha ayna damacsan yihiin weerar mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo shirar ku qabtay muqdisho ayaa eedeymo culus u jeediyey cabdicasiis lafta gareen oo ay sheegeen inuu dhibaato ku yahay shacabka degmada buurha kaba wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in degmada buurha kaba ay waajahayso go'doon dhanka hawada ah kadib markii uu lafta gareen xidhay garoonka diyaaradaha degmadaasi islamarkaana uu wadaho qorshe uu dagaal uga ridayo degmadaas sidaa uu hadalkuu dhigay wal isqabadow ma laha dadka dhan iska midlaya dadka dhan iska masac wala yaabay haddana may leeyihin walaalka bacdi haddana idaacadaha surmeyn lama qofood oo iska sheegay intii wasiire maamulka koonfur galbeedka ay yihiin ama maamulka degmada baydhabo ka ay yihiin iska sheegeen isbaa la suriyiin way leeyihiina koo way leeyaa eelboorka amandari yaa ka jirti ciidan lankasaan hebtiyo yaa lakataw baraaye kow kal dhinisheenna way leeyaa kamadi dhammaysada oo eedeenta accusationka wal kasta oo eelboor la kiiraaw wal kasta oo caqabad ah mid usu sheegay yaa way leeyaa lankala dhinisheeda surung wala iyo meehahay wiil horshay lan araga maleh war meeluu laha ka shaqeey maamula la kahaaye dowlada la kahaaye war isin hortin dowlada la kahaaye war isoo daro wala baawar wadaasaan iyo waardiyaal ah yaa un madaxa hayne meel wasiira ku hayne wala ka maamulaane war hamberkiin iska sheegaasaan mas-uuliin iska sheegaasaan darwaliina hayteen hambershiin security hayteen walaa iyo aan weligaana ma aragno iska horimaadyo khasaare badan dhaliyey oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada baydhabo ayaa sababay in maamulka buurha kaba uu ka go'o lafta gareen waxaana soo baxaya warar sheegaya in abaabul culus ay labada dhinac ku howlan yihiin iyagoo isku diyaarinaya dagaallo hor leh ugu dambayntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada maxadka qurduba ee wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa si hamaqaadaya xilli muddo bil ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu ka socday tartan cilmiyeed u dhexeeyey macaahidda qurdubo faracyadiisa kala duwan ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada ayaa ugu dambeyn soo gebagabeeyey tartankaasi tartankii u dhexeeyey macaahidda qurdubo faracyadiisa kala duwan ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa ugu dambeyn ku guuleystay farca maxadka qurdubo ee magaalada ceelbuur waxaana tartankaasi ku matalayay majmuucada ansaaru shareeca munaasabadda gabagabada u ahayd tartankaasi ayaa ka dhacday magaalada ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada waalidiinta ardayda culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ceelbuura ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda maxadka qurduba maktabka atarbiya watacliim ee si gaar ah maktabkeennan ceelbuur aad baan ugu mahad celinayaa amaalkoodana ma gudi karo nebigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi maa liaxadin cindanaa yad ilaa waqad kaafa'naah maa khala abaa bakrin fa inna lahu cindanaa yadaa yukaafiuhu allaahu biha yowma alqiyaama wakadaalika sidaasoo kale amaalka reer qurduba nugu leeyihiin ma gudi karno ilaahay tabaaraka watacaala gudi kara acmaasha iyo dadaalka iyo khayrkay sameeyeen fii miisaana xasanaatkum allahu saaro ardadii ninka la yidhaahdo tartankan ku soo guulaysatay oo degmooyinka kale soo guulaysatay oo maxadka qurduba ceelbuur ahay waa soo dhowaynaynaa waa u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbarashadooda ha barakeeyo kuwanna anfaca diinta anfaca dalka anfaca dadka anfaca ilaahay ka dhigo ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa isna kelimad goobta ka jeediyey ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed mahaddaas alle kadib waxaan u mahad celiyaa dhammaan bulshooyinka reer ceelbuur oo xafladda ka soo qayb galay waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraad allah idin siiyo horta si guud reer galgaduud waa guulaysteen sababtoo ah qofku hadday is wax aqoon marxaddaas maba timaadeenba waxay u yimaadeen oo ay isku hubaal ugu soo galeen meesha inay wax yaqaaniin markhaatina waxaa uga ah macallimaantii laakiin sida la yidhi garu laba qofood kama wada qoslidee maanta waxaa guushii ilaahay gacanta u geliya reer ceelbuur waxaa lala reer galgaduudeed oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay ee, kor inaad wanaag u sii socotiin maa ilaahay hoos idiinma celiyo ugu dambeyntii waxaa lagu dhawaaqay abaalmarinta majmuucaddii guulaysatay iyo abaalmarinta faraca albuur macadka qurdube ee guulaystay intaa kadib haddii la guulaystay waxaa loo baahnaay in xaflad la qabto waa la qabtay la iclaamiyo jaa'isadii jaa'isadiina majmuucada ku guulaysatay tartankii lasoo galay muddadii lasoo dhaafay waxay noqotay majmuucada ansaaru shareeca waxayna jaa'ise ahaan u heshay qadar dhan abaalmarin lacageed oo dhan laba boqol iyo konton dollar ardayda oo guulaystayaasha ah isla leh lacagtaas waxaana bixiyey maktabka tarbiyada tacliimta ee wilaayada galgaduud Een, sidoo kale waxaa markaasi maktabka tarbiyada tacliimta ugu talagalay machadka xaruntiisa dhexe ee ceelbuur inuu markaasi abaalmarin u helay kombyuutar iyo birintir shaqada machadka lagu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa bilihii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu kobcinayo aqoonta ardayda isla markaana lagu dhiirigelinayo ardayda inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho si ay jiilalka soo socda ugu noqdaan waddo ay ku daydaan waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu